bismillaahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu dooroon warkaygana waxaa ka mid ah
weerar dheeraada oo kasoo baxaya weerarkii xalay kooxa hubaysan ay ku qaadeen gudaha hotelka rays oo ku yaala xayndaabka madaxtooyada soomaaliya tiyaatarka qaranka oo aan ka fogeyn hoteelka la weeraray oo xilligan ay ka socoto mid ka oo guud ahaanba ee lasoo afjaray munaasabadda xaflad ka socotay oo dhiganayeen mid kamid a jaamacadaha muqdisho
dhimashii dhaawac ka dhashay dagaal salka ku haya muran dhuleed oo ka dhacay gaalkacyo
kulankii wadajirka ahaa ee labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta baaqday kadib weerarkii lagu qaaday hotelka villaras
saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan dowladda oo tegay deegaano dhowaan laga qabsaday al-shabaab oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe
akhbaaraadka dibadda warkeena duhur aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah
walaac ka dhashay hadal ka soo yeeray kim jong un oo ku saabsan hubkiisa nukliyeerka ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
taasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu doorka roona iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkan wuxuu idinkaga imaanayaa radio dalsan waa maalnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka ah bisha kow iyo tobanaad sanada labada kun labaiyo labaatanka
waanu ku bilownay weli waxa ay faahfaahino dheeraada kasoo baxayaan weerarkii kooxa hubeysan ee xalay ay ku qaadeen gudaha hotelka villa rose lagu magacaabo ee ku yaala xeyndaabka madaxtooyada soomaaliya waxaa mararka qaarkood rasaas teelteel ah laga maqlayaa gudaha hoteelka villa roysa ee xindaabka madaxtooyada soomaaliya halkaasoo xalay fiidkii rag hubeysan ay ku qaadeen weerar ku bilowday qarax hoteelka oo ay deganaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa badankood laga soo badbaadiyey hase yeeshee waxaa la sheegay inay gudaha hoteelka ku jiraan rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaabkii weerarka qaaday kuwaas oo rasaas kasoo ridaya gudaha hoteelka hareeraha hoteelka ee la weeraray ayaa waxaa ku sugan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya kuwaas uu doonayay inay soo afjaraan weerarka lagu qaaday hoteelka laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaana ilaa iyo hadda ka hadlin weerarka lagu qaaday hoteelkaasi waxaana sidoo kale aad u adag in la helo xogta rasmiga ah sidaa ay wax uga socdaan gudaha hoteelka la weeraray iyo goobaha u dhowdhow maadaama aagaas ammaankiisa aada loo ilaaliyo dhammaan waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa la dhigay ciidamo aad u fara badan kuwaas oo u diidaya dhinacyada iyo sidoo kale in madaxtooyada ay soo aadaan dadka iyo sidoo kale gaadiidka ilaa iyo hadda lama hayo xogta rasmiga ah iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka lagu qaaday hoteelka villa rose lagu magacaabo oo ku yaala xayndaabka madaxtooyada soomaaliya ilaa iyo haddana wararkii ugu dambeeyey waan halkaasi ka heliyna waxa ay sheegayaan inay ka dhex dagaalamayaan rag hubeysan oo rasaas teelteel ah mararka qaarkood gudaha hoteelkaasi ay kasoo ridayaan meeshan weerarka lagu qaaday gaar ahaan hoteelkan ayaa wuxuu ku yaalaa xayndaabka madaxtooyada soomaaliya oo ay yaalaan koontaroolo aada u adag ay si fududna aan looga gudbi karin ilaa iyo haddana waxay dadka qaarkood iyo siyaasiyiinta ay su-aal ka keenayaan qaabka gudaha loogu galay hoteelkaasi inta badan magaalada muqdisho waxaa ka dhaca weerar kala duwan oo qaraxyo ah iyo inuu hoteelo ku yaala magaalada muqdisho weerar lagu qaado
markaana haddii aynu fiirino tiyaatarka qaranka oo aan ka fogeyn hotelka la weeraray ayaa waxaa isla saaka lagu qabtay munaasabad qalanjabin oo ay ku qalanjabinayeen arday wax ka baratay mid kamid a jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho dad badan ayaa aada u hadalhayay in isla tiyaatarka qaranka oo aan ka fogeyn goobta la weeraray in lagu qabto munaasabadaasi waxaana warbixinta warkan uu inoo faahfaahinaya islamarkaana goobta tega wariyaheena mahad nuure
waxaan idinkala soo hadlayaa tiyaatarka qaranka soomaaliyadu ay ka socota dabaaldegga mid ka mida munaasabadaha qalijabinta ee jaamacadaha ku yaala muqdisho waxaa xusud mudan in tiyaatarka qaranka u dhow yahay hoteelka villa ross oo xaray abbaara labadii saac ee habeennimo lagu weeraray weerar ku bilowda qaraxyo hoteelka oo xilliga la sheegay weerarka uu dhacay inay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya haddana ilaa iyo hadda ma jirto cis rasmi oo caddayn karta khasaaraha weerarkaasi ka dhashay maadaaba aagga weerarkaas uu ka dhaca ama hoteelka la galay uu yahay mid xidhan oo warbaahinta aysan tegi jirin laamaha amniga dowladda soomaaliyana faahfaahin dhammaystiran weli kamaysan birin marka laga soo tago weerarkaas hoteelkaas laga geystay tiyaatarka qaranka oo haatan aan ku suganahay waxaa ka socota dabaaldegga munaasabaddaani ee ardadan ku qalin jabinaya mid ka mid a jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho waxaa la filaya inay ka qayb galaan mas-uuliyiin heer federaalah iyo sidoo kale marti sharaf kale lagu casuumo maadaaba haatan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee halkaani uu ka socdo sidoo kale weerarka lagu qaado hoteelka villa rosa waxaa maanta hakad u galay fadhi ay yeelan lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya war ka soo baxay ayaana lagu sheegay inay fasax yihiin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kadib weerarkii xalay ka dhacay hoteelka villa rosa oo u dhow madaxtooyada qaranka mahad nuuri axmed wararka dalsan muqdisho
ayaa mahad nuure axmed aad ayuu u mahadsan yahay inkastoo xafladii jaamacaddaasi dhiganaysay een guud ahaan la baajiyey sababa la xiriira in dhibaato ay jirto meel aan ka fogeyn tiyaatarka qarankana ilaa hadda ka dhex dagaalamayaan rag huweysan xafladda guud ahaan dib ayaa loo dhigay maantana ma aysan dhicin markanse dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal salka ku haya muran dhuleed oo ka dhacay gaalkacyo sida warkan ku faahfaahinayo cali aadan axmed
dhimasho iyo dhaawac ayaa markaasi laga soo sheegayaa dagaalkaasi oo khasaare nafeed dhaliyey oo ka dhacay meel u dhow aagga saldhigga dhexe ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wararku waxa ay sheegayaan in ugu yaraan ay laba qof ay ku dhinteen in markaasi isku dhacaasi labada markaasi dhinac u dhexeeya waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan dagaalkan ayaa yimid islamsida wararku ay sheegayaan kadib markii muran uu ka dhashay dhul ay isku qabsadeen labada dhinac ee dagaalamay waxaana dagaalkaasi uu ka dhacay aagga saldhigga dhexe ee magaalada gaalkacyo ciidamada ammaanka ayaa ku baxay dagaalkaasi waxaana la kala dhex galay labada dhinac ee dirirtu u dhexeyso kuwaasoo haatan ay socdaan dadaalo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhowaanahan kama dhicin dagaal la xiriira aanooyin qabiil iskaqabsiga dhulalka waxaana maamulka gobolka mudug uu horey u shaaciyey inay ka hortegi doonaan falalka noocaas ah oo horey ugu dhici jiray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
mahadsanid saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay tageen deegaano dhowaan laga qabsaday al-shabaab oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe saraakiishan iyo xildhibaanadan ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa kadib markii ay tageen deegaanadaasi waxa ay khudbad u jeediyeen shacabkii iyo sidoo kale ciidamadii halkaasi joogay iyagoo ku dhiirageliyey inay sii wadaan dadaalada al-shabaab looga xoreynayo dalka sida hadalkuu dhigeen
bismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiim marka ugu horrayso dadka deegaanka aqabdaco maanta u nimid iyo mas-uuliyiinta sharafta leho halkan aan ku wada soconay dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo idinkuna hambaliyeeyo sida sharafta le ee qoryihiina u soo qaadateen sida sharafta leh oo maarata qoryihiin aad u soo qaadateen maarata aad iskaga erideen nimankii khawaariijta al-shabaab oo aad maanta xor aad tihiin oo macnaha nabad iyo maarata wanaag aad halkan ku joogtaan haddaan dawladdiinnahayna aan maanta idinkugu nimid casuumaaddii iyo sida wanaagsan oo maarata gacanta furan oo nagu soo dhowayseen waxaan idiin ballanqaadaynaa in aan maaratay meeshaan aan laydinku cidlayn doonin rasaas iyo daawo iyo adeeg bulsho iyo isbitaal iyo iskuul wax allaal waxaa dawladda ka rabtaanna ilaahay idinkiisana waa idin soo gaari doonaan waana heli doontaan markaad deegaanadiinaad maaragtay soo xirtaanna ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaad deegaanada kale oo ayagana ay nimanka ku harsan yihiinna inaad taakuleen ama garab inaad u noqotaan oo aad guud ahaan soomaaliya iyo guud ahaan reer hirshabeelle nimankan cadowgahona haysto in la iska saaro inaan iskugu wada gurman doono aad iyo aad aad u mahadsantihin salamu calaykum waxmatullahi barkatu
waxaa dhegeysanaysaan warka duhur radio dalsan markan haddaan eegno shirweynaha caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya hay-adaha ka shaqeeya mashaariicda ganacsatada maalgashayaal caalami ah iyo marti sharaf kale ayaa waxa uu ka furmay magaalada muqdisho maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan howlka uu ka dhacayo shirka ayaa ka jeedin doona khudbad uu ku dhiirigelinayo maalgashadayaasha iyo ganacsatada soomaaliyeed wasiirka wasaaradda qorsheynta maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa faahfaahin doona dowrka wasaaradda iyo sida ay uga go-an tahay maalgelinta iyo dhiirigelinta maalgashiga hal abuurka leh ee doonaya inay kor u qaadaan waxsoo saarka gudaha dalkeena wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda soomaaliya oo udub dhexaad u ah shirkan ayaa ku casuumtay dhammaan maalgashatada ajaanibta ah ganacsatada dalka qurba joogta iyo kuwa maxalliga ah ee gudaha dalka ka howlgala
markaan haddii aynu fiirino kulankii wadajirka ahaa ee labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa baaqday kadib weerarkii hotel villa rusa waxaa maanta baaqday kulankii wadajirka ahaa ee labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kaas oo loo madalsanaa inuu maanta dhaco fariin loo diray xildhibaanada ayaa loogu sheegay in gebi ahaanba uu baaqday kulankii wadajirka ahaa ee labada gole waxaana fariinta la raaciyey in dib laga soo sheegi doono xilliga la qabanayo fadhiga xiga dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in kulankii wadajirka ahaa ee labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dib loo dhigay guddoonka labada gole ayaa dib kasoo sheegi fadhiga xiga ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay baarlamaanka baaqashada kulanka ayaa la aaminsan yahay inay ka dambeysay kadib weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen hotel u dhow madaxtooyada kaasi oo ilaa iyo haatan aan la shaacin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi
halka warkaas aad kala socotaan waa raadi ahaa dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un ayaa sheegay in goolkiisa u dambeeya uu yahay inuu yeesho awoodda ugu badan ee hubka nukliyeerka isaga oo dalacsiiyey tobaneeyo sargaal oo milatari ah kuwaas oo ku lug leh tijaabooyinkii dhowaan ee gantaalaha qaaradaha isaga gudba ku dhawaaqistan ayaa yimid kadib markii uu kim uu kormeeray tijaabada gantaalka cusub ee hawanzank oo kuwa qaaradaha isaga gudba ah waxaana uu ballan qaaday inuu iska caabin doono hanjabaada nukliyeerka ee ka imaaneysa mareykanka uu kaga jawaabi doono hubka nukliyeerka guud ahaan warkii duhur aad hornimadan raadiyo ahaa dalsan kala socoteen waxnaga intaa cid warkayga seego baraheena kala duwan ayay dib kaga barbaaran karaan ammaane alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel